qaraxyo ayaa lagu qaaday dhismaha maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho sida ay ku soo warramayaan wariyaasha iyo dad goobjoogayaala goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in qofka isu soo miidaamiyey uu isku qarxiyey albaabka hore ee maxkamadda daqiiqado kadib na ay koox xubaysani gudaha u galeen maxkamadda dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlayaa gudaha maxkamadda mana jiraan ilaa iyo haatan wax caddayn kara khasaaraha inta uu la egyahay gaashaanle cabdulaahi cali geedi oo ah taliyaha amniga maxkamadda gobolka banaadir ayaa v o e da uga warramay sida ay wax u dhaceen
magacaydu saxan waxaan ahay taliyihii maxkamadda iyo gobolka banaadir gaashaanle cabdulaahi cali geedi nin baasuu u socday markuu ilbaabkii halla baaranayo gacnahu kor u taagay malan markuu asagii isqarxiyeyna koox kale oo qoryahoodii wasadaba jeexyadoodii ayaa waxay ka soo baxeen dhanka gobolka say u ordayeen waa meesha baasay ku galeen ayagoo rasaastooda riday xarunta gudaha maxkamadda galeen haa sagaalay ahaayeen ilaa kaan isqarxiyo toban bay dabajeexyay wateen dharkoodana dhar tuuta ay wateen kan dowladday wateen haa saasay gudaha ku galeen ciidankii waxaa dhintay hadda anugu waxaan niyad waxaan ku hayaa wixii meesha joogay sagaal baan ku hayaa geeriya oo ciidamadii dawladda ilaalinaya ciidankii dawladda iyo wixii shacbaa meesha joogayba oo irid agteeda ka dhowaa sagaal waan ku hayaa dhaawacun waa imisa dhaawaca lama tiri karo
sidaas aad maqlayseen qaraxyo ismiidaaminaya weerar hubaysan ayaa lagu qaaday dhismaha maxkamadda gobolka banaadir halkaas oo ay ka socdeen dacwado la qaadayey waryahaga zaynab abuukar ayaa waxyar kadib weerarkaasi waxay la kulantay taliyaha amniga ee maxkamadda gobolka banaadir gaashaanle cabdulaahi geedi waraysigii ay la yeelatana sidan ayuu dhacay
magacaydu saxan waxaan ahay taliyihii maxkamadda iyo gobolka banaadir gaashaanle cabdulaahi cali geedi nin baasuu u socday markuu ilbaabkii halla baaranayo gacnahu kor u taagay malan markuu asagii isqarxiyeyna koox kale oo qoryahoodii wasadaba jeexyadoodii ayaa waxay ka soo baxeen dhanka gobolka say u ordayeen waa meesha baasay ku galeen ayagoo rasaastooda riday xarunta gudaha maxkamadda galeen haa sagaalay ahaayeen ilaa kaan isqarxiyo toban bay ahaayeen dabajeexyay wateen dharkoodana dhar tuuta ay wateen kan dawladday wateen haa saasay gudaha ku galeen ciidankii waxaa dhintay hadda anugu waxaan niyad waxaan ku hayaa wixii meesha joogay sagaal baan ku hayaa geeriya oo ciidamadii dawladda ilaalinaya ciidankii dawladda iyo wixii shacbaa meesha joogayba oo irid agteeda ka dhowaa sagaal waan ku hayaa dhaawacun waa imisa dhaawaca lama tiri karo dhaawac ciidda isku badan nimanku rasaasay dadku ku laayeen markay gudaha galeen dadkay soo togteen gadaal dambena markii cabbaar rasaasu ay socoteena waxaa isqarxiyey ninkii rasaasu ay ka dhammaatay ayaga ka mid ah oo dusha saaran ayaa isqarxiyey markii rasaasu ka dhammaatay qaraxyada gudaha ka dhacay waa laba qaraxyada gudaha ka dhacay waa laba mid gadaal ka dhacay iyo mid keenta ka dhacay maxaa dhacay kadib markii albaabka la xirtay dabadeed ma dagaalaa gudaha ka dhacay mise ciidankii iridda joogay oo waardiyaha ahaa waa ciidanka ku dhammaaday meesha oo aad iyo aad wax dhintay wax dhaawac ah ayankii gudaha markay galeen ciidamada booliiskii iyo waxaa isugu yimid ciidamadii gobolka meesha dhammaan la xiray hadda qaara ku dhaawacmay goordhow hadda ah dagaalku niman ayaga ah markii rasaastu ka dhamaatana waa isqarxinayaan ilaa hadda qaaraa kor saaran tirada guud maxaa lagu qiyaasi karaa dadka meesha soo galay dadka meesha soo gala sagaalan ku qiyaasi karaan maya waa al-shabaab
sidee ku sahlanaatay taliya iyadoo ciidamo intaa la eg ammaanka ay sugayaan in ladiin sii weeraro waxaa weerar weerar nimanka ay weerar meesha ku soo qaadeen maahayne ciidamada meesha bannaanka ay dhooban yihiin oo oon hubkii laga celiyo bannaanka jooga oo wada xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinta o dhan wata ayaa bannaanka dhooban marka ma kala garan karna annaka hadda maxaa waa gudaha geli karaa ma jiraan hadda adugu xoogaa waa yar qabowday hal meel baan xoogaa shaki ka qabnaa meesha hadda ku socota burbur intee la eg baa gaaray inkastoo hadda dagaal gudaha uu maxkamadda gobolka banaadir ka socdo khasaaraha dhimashadii dhaawaca ka soko burburka ka war maxaa ku qiyaasi lahayd khasaaraha meesha ka dhacay burburka horta waxaa u badan iridda iridda weyn qaraxii ah ka dhacay gadaalna waxaa ku qaraxday laba baabuur oo ayaku ay wateen hadda waxaa ii muuqda dhowr jaranjaro oo daaqadihii maxkamaddii gobolka banaadir saaran oo dadka lagu soo dejinaya ciidamo badan ay gudaha ku sii galayaan ma albaabka aan suurtagal ahayn inaad ka gudubtaan gebigeeduba laba jaranjaraa meesha loo fuulaa kor labadii jaranjaro ayaa ilaa hadda laga shakisan yahay madaxdii guddiyii maxkamadahana koray wada saariin xeeraalayaashii gudoomiyi maxkamadda sare haddaan soo saarnay xeeraalayaashii haddaan soo dejinaynaa kulli gudaha shaqaa socotay yaa ku jira mas-uuliyiinta haddii aad inoo faahfaahisay hadda wax oo kor saarana inta markay weerarka dhacayeen xeeraaliyihii kulli wax maqan malahayn gudoomiye maxkamadda sare ku jiray guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir ku jiray xeeraryaha guud qaranka ku jiray xeeraraasha ku jiray kulli shaawshog baqsisay ku jireen iyagu xaaladooda sidee tahay hadda ilaa hadda wax dhibaataa kuma hayo marka ma aragto oo ma la kulantay Aa, wax dhicin ka waa arkay guddoomiyaha haddan soo saaray guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir hadduu soo degaya Ee, kadib yaa idiin soo gurmuday muddo laba saac ka badan bay socotaa la leeyahay arrintu.
ciidamadii gurmad dowladdii hore waa soo gurmatay oo nabadsugidda ciidankii nabadsugidda bstaaha booliiskii kulli waa la sugiyey meesha iyo amisomkii maxaa arrintan fududay baa is dhihi kartaa maxaa ku qasbay?
arrintan waxaa weeye meesha dambe ee baabuurta lagu hurana waxay dhigteen laba baabuur oo qaraxa oo gudaha way soo geli waayeen ciidankan badan oo hubka wata oo bannaanka lagu rabay oo gudaha aan geli karin oo bannaanka ku horaynin ayay ciidanka isku soo qariyeen nimanka soo ekeysiyeen haa ciidamadii dowladda ciidanka dowladda ay isku soo dhex qariyeen
dareenkaaga siduu yahay maadaama meesha ku jirto iyo- dareenkayga aad iyo aad buu u kacsan yahay xaaladdeedu caadi maahan ciidankayga hadla hadda wata rasaasta dhacaysa meeshan hadda ku baxaya waxaa la leeyahay ee, waa kay qarax baa waa hadda kaa qarax dhacay kale haddan hadda dhacay baabuur kalaa taalla bannaanka kore marka nimanku ninkii rasaastu ay ka dhammaato wuu isqarxinaya niman isqarxinaya uu.
hadda rasaastaa xoogga socota yaa u dhexaysaa waa qarxii nimankii ku haray wey meesha yaa nin baa isqarxiya hadda amaasanta taliya Haa, waa maas.
yaa bad qaba imise qofa meesha ka soo saarteen dad baa ka soo saarada weli qaara soo guran hadda weli xeelaayaasha xeeladii kor naga saaraya weli
kaasi waxa uu ahaa gaashaanle taliyaha amniga ee maxkamadda gobolka banaadir gaashaanle cabdulaahi cali geedo oo u warramayay seenab abuukar
dhinaca kalena ciidamada booliiska ayaa sheegay inay dib ula wareegeen xaaladda goobta weerarka uu ka dhacay ilaa hadda ma cadda tirada saxda ee dhimata waxaase dadka goobjoogihi ay arkeen ugu yaraan toban qof oo dhimasha haaruun macruuf ayaa goodhawey qeeg telefoonka kula xiriiray wariyahayaga axmed xuseen colaad wuxuuna weydiiyey siday wax u dhaceen
hadda waxaan ku suganahay xarunta gobolka banaadir ee gaar ahaan ee, maxkamadda gobolka oo qaraxyadu ay ka dhaceen ee, qaraxyo ismiidaamin ah ilaa een, shan een, qof ayaa galay ee, gobolka een, khasaaraha een, ilaa hadda si rasmiya lama cadday karo balse dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa jira oo hadda ilaa hadda ee, dad badan oo oo maaragtay meyd iyo dhaawac ayaa laga bixinaya maxkamadda ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka ah, booliska ayaa goobta isku gadaamay Een, ilaa haddana xaaladdu waxaa waaye mid cakiran Een, jawgana ee, ma la qiyaasi karo Een, waxaa kaloo jira isigana gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo isigana gobolka een, maxkamadda gobolka meel u dhow isigana ku qarxay oo dad sida iyo oo aagga ka dhowaa isigana dhimasho iyo dhaawac ay halkaa ay ka soo gaareen waayo waxaad wax yar ku laabataa colaadow weerarkani sida uu ku bilowday iyo tirada dadka ka dambeeyey iyo see wax u dhaceen bal wax yar sharax Een, weerarkani ee, dadka goobjoogayaalka ah ee ku sugan een, xarunta ee, maxkamadda gobolka banaadir waxay ii sheegeen ilaa shan qofood oo waxyaabaha een, qarxa ku xiraa inay soo galeen gobolka ee, maxkamadda gobolka Ee, kadibna ay bilaabeen laba ka mida ay isqarxiyeen Een, waxaa marka ka bacdi bilaawday weerar geesgees oo maxkamadii ciidamada meesha ku jiray ay ay ka baxeen marka maxkamadduna waxay ahayd meel mashquul badan oo maanta howlo fara badan ay ka socdeen sida la sheegay garsoorayaal ayaa ku sugnaa Een, waxaa kaloo ku sugnaa ee, shacab fara badan oo meesha dacwooyin kala duwan loo qaadayay marka jawigu markii oo hawshii een, isqarxinta ay bilaabanaysay wuxuu ahaa mid oo oo buuq badan oo saxmad badan marka waxaad dareemaysaa meeshu inay ahayd meel oo saxnada qaraxyaduna sidaa ayay ku bilowday waa gartay n waxaa la sheegayaa in eh, dableyda kuwa isqarxiye mooye kuwo kale ay gudaha u galeen kabacdina rasaas ka dhacday gudaha maxkamadda bal maxaad maqashay adigu Een, haruunow een, inkastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan een, een, way jirtaa in een, rag kale oo hubaysan meesha in muddo ay kooban ay qabsadeen intii ay ka imaanayeen ciidamada een, een, nabad sugidda iyo kuwa booliska iyo kuwa kale ee amisom ee taageeraya Een, marka een, waxaa een, een, si rasmiya wararku een, ma tilmaami karaan een, een, sida waxay u dhaceen laakiin waxaan arkaynaa hadda in kasaaruhuna dhimashadii iyo dhaawacu meesha meydad fara badanna ee laga soo saarayo dhaawac fara badanna uu jiro oo ambalaasyadu ay isdaba marayaan waa gartay hadda gudaha maxkamadda ma rasaas baa ka socota mise xaaladu way degan tahay oo ciidanka ayaa gacanta ku haya hadda ciidanka ayaa gacanta ku haya xaaladdu way degan tahay dadweyne fara badan ayaa maaragtay degmadan xamarweyne geesaheeda isaga yimid laakiin wadooyinka gala maxkamadda gobolka banaadir xarunta gebi ahaanba way xiran tahay ciidamo nabad tugadaa isku gadaamay waxay qof kasta oo dhaqaaqaya ama u yimaada waxay ku amrayaan inuu dib u laabto cid kasta ahaado ama dawlad ha ahaado ama shacab ahaado mid cid kasta amar waxay ku keenayaan inuu dib u laabto amar ayaana ku qabnay dheen ilaa xaaladdu ay maaragtay mid caadi ay ka noqonayso waa garta waxaad ii sheegtaa inta qof ee dhimasho eed adigu aragteed indhahaaga saartay ilaa toddoba qofood aniga indhahaya ayaan saaray oo dhimashada ah ee tobaneeye ka badanna qiyaastii in dhaawac ahaana ambalaasida ay usii qaadayen ilaa hadda aan kula hadlay dad dhaawac iyo dib dhimasho intaba waa lasoo saaraya meesha waa laga soo saaraya
wariyaha v o eeda axmed xasan colaad oo qadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga haaruun macruuf oo washington jooga weli waxaynu ku guda jirnaa wararka qaraxyadaasi la xiriira iyo magaalada muqdisho weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacaya ciidanka booliiska ayaa waxa ay sheegeen inay dib ula wareegeen amniga dhismaha maxkamadda kadib markii ay galeen ilaa iyo sagaal dabley ah oo qaarkood ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa haaruun macruuf ayaa waxa uu la xiriiray taliyaha saldhigga booliiska afar irdood ee degmada xamarweyne oo ay hoos timaado deegaanka maxkamadda korneyl maxamed daahir cabdulle waxa uuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen
waa arrin musiibaha ka dhacday meesha ilaahina wuxuna waa fagiinaan ka baabi'ino cadowgiisa soo weeraray dadkii meesha ay ku xandibaanna ka soo bixino hadeerna waa fees inta fees qarxiyuhu dhal inay soo galay wax munasan ahaayeen waana kooxaha nabadiisa dheeerqabayaasha loo soo diray dadka muslimiinta iyo dadka dhiigoodana dhamaysan magaala insha allah hadda ma la wareegteen maxkamadda ma la wareegteen amnigeeda aad iyo aad aad iyo aad hadda maxkamadan dhex taaganahay waana la wareegnay waana safe hadeertaan maxkamadana shaqadeeda dawaanaysa diyaarina dadkii weerarka soo qaaday ma nool yihiin qaarkood nolol ma lagu qabtay mise way wada dhinteen ool ool way dhinteen ilaa hal mid maanan ka taraya isqarxiyeen midna waa la dili imise nin bay ahaayeen tirada guud waxay ahaayeen sagaal oo isqarxiyadiis meesha ay uqarxisay sagaalkoodiina nin maalinta iyo laba inta waa isqarxiyeen waana minaysmaayeen waa ga- dagaalna way galeen waana lagu laayay meesha ciidamada amnigaana ku guulaystay inay baabi'iyaan ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed xaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare waa sidee aad iyo aad boqol kiiba boqol waa fiican yahay kulli guddoomiyaashii iyo maamulayaashii maxkamaddana aad bay fiican yihiin nimankaana guddoomiye maamul mid wax ma gaarsiin karaan shacabkii meesha garsoorka u yimid bay meesha ku laayeen dhaba dhaawaceeda dhimasho u geysteen koobka iyo cadadkan dib baan kasoo sheegayna maadaama howlgalka saabsan waa garta im imisaad hadda aragtay ood oo oo dhimatay wax qaliyaa ma ku sheegi karo howlgalkii baan ku jirnay aan soo afjarnay dib baan kasoo sheegaynaa tirkoobka saxda ee meesha wax ku hayay hub noocee wateen nimankani hubka hubka caadiga ah ciidamada soomaalida wataana wateen sida arkayaasha qalabka kooxooyinka soomaalida wateen biliskana way wateen oo dad cusub oo dhaqaaqayaasha ay soo adeegsadeen soo adeegsadeen bay ahayd marka insha allahu taala wax kale casri marka weyn ciidamada wataana ay furayaan ma dharka booliiskay xirnaayeen mise dharka militariga marka tuuta
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliiska afarirdood ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho oo ay hoos timaado degmada ama deegaanka maxkamadda korneyl maxamed daahir cabdulle waxa uuna khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf laantaab soomaaliga idaacadda v o e washington ayaad dhegaysanaysaan haatanna qadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o eda zaynab abuukar zaynab haddii aad u maqlayso marka hore wararkii ugu dambeeyey ee ku soo kordha ee qaraxyadan maanta ka dhacay maxkamadda gobolka banaadir
waad mahadsan tahay colombo qaraxyadu waxay yihiin kuwo kala duwan oo magaalada muqdisho ka dhacay waxaana lagu qiyaasi karaa tir ahaan marka la sheego ilaa lix qarax oo qaarkood isniidaamin gawaari walxaha qaraxada loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada muqdisho haddii aynu ka hormarno dhismaha maxkamadda sare oo ay ku yaalaan amaba ay ku shaqeeyaan dhammaan hay-adaha garsoorka dowladda soomaaliya sida maxkamadda sare maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda racfaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida guud ahaan dhismaha waxa uu ka kooban yahay saddex dabaq waa dhismo aad u ballaaran qolalka marka laga hadlayo xaalada guud markii horena albaabka waxaa fadhiyay sida la xaqiijiyay ciidamo fara badan hase yeeshee taliyaha ammaanka maxkamadda oo aan wareystay waxa uu ii sheegay in markii hore ragga goobta soo galay ay ahaayeen toban nin oo labisan dareeska dowladda ninka ugu horeeyey ay ciidamadu istaajiyeen iyadoo baaritaan uu ku socdana uu isqarxiyey sidaana albaabka ay ku furteen oo sagaalka kala harsan ay albaabka galeen dabadeedna ay gudaha albaabka kasoo xirteen qaarna ay sameeyeen ismiidaamin qarxin ah kuwana ay gudaha ku toogtoogteen dadkii goobta ku sugnaa meeshuna waxay ahayd meel aad u mashquul badan oo ay ku sugnaayeen dad badan oo dhammaan madaxdii hay-adaha garsoorka dowladda soomaaliya oo ugu horreeya guddoomiyihii maxkamadda sare xeer ilaaliyihii guud guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin fara badan oo hay-adaha cadaalada dowladda ka tirsan iyo dad badan oo isugu jira shaqaale ciidamadii dowladii iyo qaar u socday howlo dacwad oo isku haysad dhanka guryaha iyo howlo kale oo dacwado la xiriira waa meel aada u mashquul badan oo tiro ahaan lagu qiyaasay dadka ku sugnaa in ka badan siddeetan qof
zaynab marka waktigan hadda aada ila hadlayso jawiga waa sidee dadka dhintase ma ku jiraan dad la garanayo
jawi ahaan hadda markii loo hadla muddo dhowr saacadooda oo kooxihii weerarka qaaday ay gebi ahaanba la wareegeen goobta xarunta hadda waxay tahay mid yara degan markii ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan iyo kuwa amisom ee dhowr saacadood kadib gurmad u sameeyeen goobtii waxaa jiray dhowr jaranjaro ama ilaa laba indhahaygu ay qabanayeen oo daaqadihii la saara oo dadka qaarkood oo dhismihii albaabka oo xirnaa oo rasaas badan ay ka socotay iyo xabado dadkii ay suurta gashay qaarkood mas-uuliyiinta dowladii ku jireen sida guddoomiyihii maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyihii guud iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir oo ii muuqday in goobtii dadkii ku jiray oo ka badbaaday oo dad qaba inay yihiin waxaan sidoo kale arkaya dad kale oo caadi oo rayid ama shaqaalihii isugu jira oo laga soo badbaadiyey hase ahaatee indhahaygu waxa ay qabanayeen in ka badan toban meydad isugu jira askarta dowladda iyo dad caadi ah oo goobta shaqo u yimid xaaladuna waxay ahayd mid cadkiran inta la ogyahayna dadka ilaa iyo inta iminka la garanayo dadka geeriyooday waxaa ku jira laba abukaato siday ii sheegeen doctor maxamed maxamuud afrax iyo doctor gorod oo lagu xusuustay inay ahaayeen abukaashi abukaatayaashii hayay kiiskii dacwadda ama uu u doodayay wariyihii cabdicasiis cabdinuur ibraahim coronto oo ku guuleystay inay sii daayeen iyo haweeneydii iyada kufsiga l ciidamada dowladda sheegtay inay kufsadeen waxaa sidoo kale dadka geeriyooda oo goobta ka muuqday amaba dadku ay ii sheegeen inuu ku jiro weriye maxamed xasan xabeeb oo markii hore ka shaqeynayay idaacadda radio muqdisho hase ahaatee iminka ahaa afhayeenka maxkamadda sare ee dowladda waxaana xusib mudan goobta xilliga ay wax dhacayeen inay ahayd goob saacado ka hor ay soo gabagaboobeen kulan guud oo ay lahaayeen hay-adaha garsoorka dowladda afhayeenkana la ii sheegay shir jira-id kadib saxaafadda markuu siiyey saxaafadii dareerta dabadeed inuu weerarka ka dhacay marka xaaladu hadda waa ay degan tahay gurmad badan baa la sameeyey inkastoo jahwareer badan uu jiray waxaa sidoo kale xusib mudan in inta rasaasta socotay markii dambe ciidamadu ay ku guuleysteen in daaqadihii meesha ay ka galaan oo weerar sidaas ay qaadaan waxaana mararka qaarkood la maqlayay inta rasaasta socotay ismiidaamin xoogan oo ciidamadii weerarka qaaday oo goobtii qabsada marka ay rasaasta ka dhamaato qaarkood waxa ay sameynayeen isqarxin waxaana taliyaha ammaankan wareysa u xaqiijiyey in dhabarka dambewaari ku qaraxday ilaa iyo iminkana qaraxyadu iyo weerarada dhacay ay yihiin dhanka maxkamadda shan qarax kale oo magaalada ka dhacayna uu jiro waayahay ugu dambayntii zaynab waxaa isagana wararkana soo gaara ay sheegayaan in qarax kale magaalada muqdisho uu ka dhacay meel u dhow hodheelka peace la yidhaahdo maxaa wararka aad ka haysaa
inta ay socotay weerarada iyo iska hor imaadyada ka socday maxkamadda sare gobolka banaadir maxkamadda sare dowladda waxaa la ii xaqiijiyey inuu dhacay weerar kale oo ka dhacay wadada aada eeraboorka agagaarka xaaji doon sidaad xustada hotelka bis meel u dhow gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa la ii sheegay in lagu qarxiyey gaari rag ajnabi ay saarnaayeen oo goobta marayay dadka qaarna waxa ay sheegeen inuu ahaa mid kamid ah gaadiidka bisha cas ee turkiga sidaana uu ku dhacay dhimasho iyo dhaawac oo la xaqiijiyey dadkii goobta saarnaa laba kamid ah inay dhinteen mid kalena uu dhaawacmay dad kaloo rayid oo goobta ka agdhawa oo wadada mada marayna inay ku jiraan dad dhinta iyo dad dhaawaca marka faahfaahin intaa ka badan oo laga hayana ma jira qaraxa dhanka agagaarka ee laboorka ka dhacay xaalada guud magaaladana marka la fiiriya waxay ahayd magaalo inkastoo jawigeeda maalmihii ugu dambeeyay si aada ammaanku uu soo kabanayay haddana magaalo maanta lagu tilmaami karay inay ahayd mid jahwareer qaraxyo ismiidaamin iyo toogashooyin isugu jira ay ka dhacday
aada iyo aad baad umahadsan tahay wariyaha v o eda zaynab abuukar oo iyadoo joogta magaalada muqdisho qadka telefoonka si toosa igu waramaysay